waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali waxaa weli muran iyo khilaafaad uu ka dhex jira maamulka sare ee galmudugga tan iyo markii madaxweynaha maamulkaasi uu safaru ku tegey dalka imaaraadka carabta oo uu ka sheegay inuu ka soo horjeedo go'aanka dhexaadnimada ee dowladda federaalk soomaaliya ka qaadatay xurgufta u dhexaysa dalalka qaliijka ee horkacayo sacuudi arebiya iyo dalkaasi gadar wixii xilligaa ka dambeeyey waxaa labu kala jabay baarlamaanka maamul goboleedka galmudug oo qayb ay sheegtay inay xilkii ka qaadeen madaxweynaha maamulkaasi iyo ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka halka qaybta garabka madaxweynuhuna ay dhowaan shaaciyeen inay iyaguna xilalkii ka qaadeen guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenkii maamulkaasi wafdi ka socday labada gole ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya gaar ahaan kuwa iyagu ka soo jeeda deegaanada galmudug oo iskood isku xilqaamay ayaa toddobaaatankii bishii sebteembar u tegey cadaado xalinta ismaandhaafka ka dhex jiray madaxda sare ee maamulkaasi galmudug si loo badbaadiyo jiritaanka maamul goboleedkaasi galmudug oo dhismihiisii sida la xusuusto dhibaato fara badan laga maray hase yeeshee wafdiga xildhibaanada labada aqal ka koobnaa ayaa iyaga oo fara maran dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho iyagoona sheegay in wixii halkaasi ay kala soo kulmeen ay horgeyn doonaan baarlamaanka xukuumadda soomaaliya sidoo kalena arrintii qayb ahaan ay halkaas u tageen ay ku soo guulaysteen halka qaybta kalena ay sheegeen xalinteedu inay u baahan tahay hab dastuuriya sida uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee aqalka sare abshir maxamed abshir buqaari oo wafdigaasi ka mid ahaa socdaalka howleedkeen wuxuu ku saabsanaa ujeeddadiis waxay ahayd xalinta qalalaasihii siyaasadeed ee ka dhashay ee ka soo cosboonaaday deegaanka galmudug kaasoo sababay xiisad amni darro mid bulsheed iyo iyo iyo mid siyaasadeed intaba nasiib wanaag markii aan toddobylaaatankii bisha tagnay mar ahaantiiba waxaan bilownay waxaan gudagalnay howlaheennii iyo ajandihii aan u soconnay taasoo aan kulamo kala gedisan kula yeelannay hogaamiyaasha dowlad goboleedka galmudug qaybahooda kala gedisan ay ugu horeeyaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa kadibna guddoonka baarlamaanka galmudug wejigii labaad ee dib heshiisiintooda iyo xalintii qalaalaasihii siyaasadeed ismarinwaagii iyo ismaandhaafkii iyaga ka dhexeeyey waxaan iyadana ku guulaysannay in ay aragti aragtidoodii kala gedisan ay muujiyaan oo mid kastaaba inuu sheego waxa uu diidan yahay iyo meesha uu ka biyadiidsan yahay taasi waxay sababtay in weli ay qalalaasihii qaarkood ay sii socdaan oo mudanayaashii baarlamaankii galmudug ay samaynayeen falal aan sii kala fogaynaya taasoo sababtay in madaxweynihii la rido madaxweyne ku-xigeenkii ay sheegaan ay ku andacoodeen inay rideen guddoonkii baarlamaanka meeshaas oo runtii aan ahayn si mudanayaasha aad iyo aad u farxad gelisay waxay nagu dhalisay dareen aad iyo aad u xoogan oo ah in loo baahan yahay in hab dastuuriya arrintooda lagu xalliyo oo aysan suurtagal ahayn in mudanayaal qaar inay maaragtay nidaamkii meeshaas ka jira dowlad goboleedkii galmudug in lagu rido maqaayado iyo xaafado arrinta lama filaanka noqotay ee iminka la hadalhayo ayaa ah go'aanka maxkamadda sare ee maamulka galmudug ay ka soo saartay dhacdooyinkii ka dhacay magaalada cadaado ee xarunta kumeelgaarka u ah maamulkaasi galmudug ee ku saabsanaa khilaafka madaxda galmudug kadib markii ay ku dhawaaqday in gebi ahaanba ay ansax yihiin xilka qaadistii labada qayb ee baarlamaanka ku sameeyey madaxda maamulkaasi gudoomiyaha maxkamadda sare ee maamulka galmudug yaxye sheekh cali oo magaalada cadaado isagu ku qabtay shir jaraa'id ayaa in go-aanka kii bishii sebteembar xildhibaanada galmudug ay xilka uga qaadeen madaxweynaha maamulkaasi axmed ducaale geele xaaf in uu yahay mid sharci ah kadib markii ay eegeen sida uu yidhi qodobadani maxkamadda sare waxay ku dhaqaaqday inay go'aan cadaaladeed oo taariikha ka soo saarto dhacdooyinkii ka dhacay magaalada cadaado oo ku saabsanaa dowlad goboleedka galmudug khilaafkii ka dhex taagnaa maxkamadduna arrintaas waxay ka soo saartay go'aan aan cadaalad ah oo aan hortiina ku akhrin doono go'aanka maxkamaddu wuxuu u dhacay iyadoo garsoorkii ay fadhiisteen iyo kaalintii maxkamaddu markay aragtay qodobka soddon iyo saddexaad ee dastuurka gobolgoboleedka galmudug markay aragtay qodobka konton iyo shanaad farqadiisa koowaad labaad saddexaad ee dastuurka gobolgoboleedka galmudug markay aragtay shirkii lix iyo labaatanka bishii sagaalaad laba kun toban iyo toobadii ay ku qabteen baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug caasimadda kumeelgaarka cadaado markay xaqiijisay in xildhibaano tiradoodu gaarayso konton iyo shan xildhibaan ay u fadhiisteen xilka qaadista madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug maxamed axmed ducaali geele xaf ayna ku dhawaaqeen konton iyo laba xubnood xildhibaan ka qaadis halka laba ka midana ay diideen halka qof uu ka aamusay maxkamaddu waxay go'aamisay in xilka qaadista ku taariikhaysan lix iyo labaatanka bish sagaal laba kun iyo todoba kana soo baxday baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayna xilka uga qaadeen madaxweyne axmed ducaali geeli xaaf ay tahay mid sharci ah sidoo kale waxa uu sheegay in iyana ay sharci tahay go'aanka xildhibaanada galmudug soddonkii bishii sebtembar ay xilka uga qaadeen madaxweyne ku-xigeenkii maamulkaasi maxamed cabdi xaashi iyo guddoomiyaha baarlamaanka cali gacal casiir labo markay aragtay shirkii soddonkii bishii sagaalaad laba kun toban todobadii ay yeesheen xildhibaanada baarlamaanka galmudug oo ay gaareen asagana afartan iyo sagaal xildhibaan ayna u fadhiisteen xilka qaadista guddoomiyaha baarlamaanka cali gacal casir iyo madaxweyne ku-xigeenka maxamed xaashi cabdi markay aragtay danta guud ee cadaaladda dowlad goboleedka galmudug iyo midnimada shacbiga dowlad goboleedka galmudug in xilka qaadista ku saariiqaysan soddonka bishii sagaalaad laba kun toban toddoba kana soo baxday baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayna xilka uga qaadeen guddoomiyaha baarlamaanka cali gacal casir iyo madaxweyne ku-xigeenka maxamed xaashi cabdi ay tahay mid sharci ah gudoomiyaha maxkamadda sare ee galmudug ayaa waxa uu sidoo kale sheegay inuu xilkiisa waayey gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee baarlamaankaasi galmudug xareed cali xareed oo ay xubno ka tirsan baarlamaanka galmudug ay ku rideen markii deegaanada galmudug uu ka maqnaa boqol iyo sideed iyo toban maalmood sidaa darteed maxkamadda ayaa fartay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaankaasi galmudug maxamed aadan maalin inuu noqdo kusimaha madaxweynaha galmudug inta madaxweyne cusub laga soo dooranayo markay aragtay in guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka mudane xareed cali xareed uu lumiyey xilkiisii sida ku cad qodobka sagaalaad farqadiisa koowaad xarafka c ee xeer hoosaadka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo tilmaamaya afartan iyo shan cisho ka badan in aan laga maqnaan karin dowlad goboleedka galmudug wuxuuna ka tegey sagaal iyo labaatankii bishii shanaad laba kun toban toobadii wuxuuna soo noqday afar labaatankii bishii sagaal laba kun toban toobadii markii xiidhisay midnimada iyo wadajirka dowlad goboleedka galmudug iyo shacbigeeda waxay ansixisay xilkiisa waayidda guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka mudane xareed cali xareed oo ka maqnaa deegaanka galmudug muddo boqol toban iyo siddeed maalmood ah sidaas ayuu isagana xilkii ku waayey waxayna xilka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug sii haye ku noqonaya guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka galmudug mudane maxamed axmed maalin inta laga soo dooranayo madaxweyne cusub hase yeeshee go-aanka yaxye sheekh cali guddoomiyaha maxkamadda sare ee maamulka galmudug ee isagu sheegay in guddiga garsoorka maxkamadda ee galmudug ay go-aankaasi wada gaareen ayaa haddana ku-xigeenkiisii cabdulqaadir maxamuud cilmi iyo qaar ka mid a guddiga garsoorka maamulka galmudug waxay beeniyeen inay wax ka og yihiin war-saxaafadeedka la sheegay in maxkamaddu ay soo saartay oo ay gebi ahaanba ku ansixisay xilka qaadistii madaxweynaha ah ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka waxaan sheegahayaa oo caddaynaya anigoo ah cabdulqaadir maxamuud cilmi ahna guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare halkan waxaan ka caddaynayaa guddoomiyaha warkaas laga sheegahayo inaana warkaas wax ka ogeyn sal iyo raadna uusan ahayn been abuurna yahay aanana is-arag faaniyan mar labaad waxaan ogahay hadda ka hor istiqaaro inuu dhiibay oo galmudug ka tegey oo aniga igula ballamay warqadihiisina ay yaalliin hamiin hore wuxuu sheegay bisha labadeedii xildhibaanada shan iyo labaatan ah iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka waxaa lagu riday inay sharci yihiin qarandubisna ay sameeyeen maxkamadda sarena la keenahayuu sheegay idaacaduhuna waa maqleen caawana wuxuu sheegay mudane madaxweyne xaaf axmed ducaali geelle inuu dhacay dowladna aysan jirin eberna tahay guddoomiyaha waxaa weydiinayaa mahamin horuu waalnaa mase caawuu waalan yahay hadda waxaan leedahay ninkaasi nin xilkaas haya ma ahan inuu ka shaqeeyo dareenka gobolka banaadir dowladda federaalkana waa og tahay annaguna waa ognahay waxaana tani u muuqataa mid sii hurinaysa xaaladaha dhinaca khilaafyada ee baryahanba ka jiray maamulkaasi galmudug iyadoo saddexda hay-adood ee ugu sarraysa jiritaanka maamulkaasi iminka uu u muuqdo mid weliba in khilaafaad aad u xoog badan uu ka dhex taagan yahay mana muuqato saansaanta ku aadan in halkaasi xal degdega loo helo
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali